markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogta anba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeena caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweenay raadinaysa hidasidaha ama halka ay asal ahaan kasoo tafiirmeen xoola ay hadda dhaqato dadkii ay ka iibsatay tiri ama iisoo cadeeya riyahandee orgidii bashay ama lacagteedii isoo celiya bal xoolahaasi waxay yihiin iyo weliba sababta ay u raadinaysaba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane sidoo kale waxaan idii hayaa aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aad maqli doontaan
daba qaarada kala joogaan in dad iyaga u yaro dhadhowaaye yaro kala geeyaan oo ay damceen laakiin ay ka gudbeen deedna markii dambe ee hawshoodu isku soo dhadhowaatay ayuu ila soo xidhiiday ayuu wani ilaahay intiisa tahaye intaan maanta odhan lahaada buidhe waabwaan amiin samadoon oo qaybo ka mida sugaantiisa inala wadaagi doona barnaamijkuna wacweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal shucuubta dunida ku dhaqan ayaa marka laga imaado kala duwanaanshiyaha dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin midabka afka diinta iyo weliba qaybo kale oo qolo walbaba u gaar ah ayay jiraan waxyaabo badan oo mideeya oo ay wadaagaan kuwaas oo ay ka mid tahay xoolo dhaqashadu iyadoo ay si gaar ah u dhaqdaan dadyaw badan oo qaaradaha dunida ku nool kuwaas oo ay ka mid tahay soomaalida oo laguba tilmaamay inay xooluhu u yihiin isha dhaqaale amaba nololeed ee ugu muhiimsan qaybo ka mida dalkan maraykanka ayaa dadka tuulooyinka ku nool qaarkood ay dhaqdaan xoolaha kuwaasoo qaarkood ay ka ganacsadaan xoolaha laftooda halka kuwo kalena ay maalaan haddaba toddobaadkan ayaa haweenay ku nool oo gobolka koonfur bari dalkan maraykanka ku yaalla ee florida ay samaysay amaba ay la timi tallaabo dadkii la yaab ku noqotay kadib markii ay dalbatay in loo sheego neefkii dhalay amaba halkii ay asal ahaan kasoo tafiirmeen dhowr xabo oo riyaa oo ay leedahay arrintaas oo markii laga hoos qaadi waayena ay keentayba inay dacwad soo oogto hore ayaan dhegaystayaal u maqli jirnay nimbe ceesaanti ceel keentay bal haddaba sheekadaasi yaanan idinka dilin aan soo dhoweeyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo isha soo mariyay islamarkaana sheekada inoo haya aad iyo aad ayad umahadsantay cabdixakiim maxamuud shurwac waagaag bal haddaad ugu horreynba faahfaahin guud naga siiso sheekadan see u dhacday horta cabdixakiim oo dalkan maraykanka guud ahaan iyo wadamada reer galbeedka wuxuun baynu arki jirnay ilmo yaroo dhashay oo laysku haystayaa dhalay iyo d n a ha laga qaada iyo aabihii kumu ahaa iyo hooy magaranaysa oo dee ku badanba iska magaranaysa hawshaas waa iskaga badan tahay laakiin gobolka florida magaalada la yidhaahdo odisa sheekataa ka duwan oo d n a na ku jirto d n a gu waa haddii baisma iyo waa hidasidihii ayaa ka dhacday gabadh ayaa jirta markaa waxay ka ganacsataa oo ay soo iibsataa xoolaha oo ay sii iibsaa tobankii sano udambeyey gabadhaas hawshaa ku jirtay marka waxa ay soo iibsatay riyo asalkooda uu kasoo jeedo nigeria yacnihii dee muddo hore ama asal ahaan xagga manaa waa nooca caadiga nigerianka la yidhaha waa jira ee la yidhaahdo marka war taasina waxay ku xasuusinaysaa xataa dalkii markii la joogay iyo dhulkeeni magaranaysa riyaha iyo qaar baa jiray dee yaman iyo carabaha inaga soo galo oo kadi duwanaa magaranaysa suuriyan qaar la odhan jiro dhaadheer baa jiray oo ka duwanaa way jireen oo dhaadheeraa marka tira intee leeg bay cabdixaafid haysataa tiradan ay doonaysa hidasidaha u raadinaysa in la baadhaa waa tira intee leeg dadka qaar waxay isweydiin karaan in la yidhahdo talo dee tiradu ma badan tahay gabadha riyo badan ma leedahay laakiin waa shan riyaal hadda waa shan keliya waa shan keliya ta kale aan doonayo inaan xuso waxaa weeye cabdixakiin oo dad badan oo barnaamijka dhegaysanaya iyaguna ay ku qusbi doonaan dhulkeenii oo kale xoolaha hadday riyaha noqdaan hadday geela noqdaan hadday looda noqdaan magacyaa loo bixiya marka dadka qaar marmarka qaarkood baad weydiinaysaa tolnio riden ama xayawaankani marka magaciisa loogu yeedho ma garanaya laakiin way gartaa wa tahay igu odhan markaa gabadhan magacyo bixis shan magac oo yacnihii dee yacnihii qosolka aadyaabisaba ubixisay markaa shanteeda riyood waxay ubixisay bella iyo gigi iyo rosia iyo selda iyo margot waxaan sleeday magacyada qaar baa imika riyaha dalkii la bixi doona moogta
qiyaastiina waa magacyo markaa dadna way ku heli jiraan si guud oo kale In lacag intee leeg bay siisatay shanta riyaad dabcan de kole way ka ganacsataa baa tidhi lacag intee leeg bay siisatay si fiican dad badan waxay isweydiin doonaan talo ridu maraykan intee ka joogtaa De- oo- de- maadaamanu xoolo dhaqato nahay dee idihii waad garanaysaa iyo ceesaamihii iyo wankii iyo dee dhaqaalihii la kala siisan jiray dee deegaanada soomaalida meel kastaba waad fahmi kartaa cabdixakiino riyahan shanta ah ee shantaa magac leh ee la yidhahdo nigerian margotiskoo kale sagaal boqol oo dollar ayaa laga siiyey shantii xab baa laga siiyey shantii xabo marka waa dee sagaalkaa boqol baad uqaybinaysaa shan hahe waa gartay haddaan ku weydiiye cabdixaafid ujeeddaday u doonayso inay hidisidaha looga qaado oo loo baaraa maxay tahay waxaa la sameeya dalkan maraykan xoolaha dadka qaar way diiwaan geliyaan meel baa jirta xoolaha laga diiwaan geliyo marka marka xoolaha la diiwaan geliyo dee magacooda iyo halkay kasoo jeedaan iyo magaranaysa hataa riyahan oo kale orgidii iyo dhashay iyo magaranaysa dee waa meel loo tixraac ay leeyihiin marka xoolahaas xo- riyahaas riyaha kale ama xoo- xoolaha diiwaan gashaniba guud ahaan xoolaha aan diiwaan gashanayn way way ka qaalisan yihin mar haddee meel loo raaco Ayagoo- ayay kuwaasi leeyihiin marka gabadhi markii ay sida diiwaan geli waxaa la yidhi soo caddee xoolahan dee halkay ka yimaadeen Ciddi dhashay.
ciddii dhashay Eh, de waa in la- waa in la ogaadaa moogti inay cad- eh, hilibkooda mala ma kala macaan ma- ma- ma- kana caala badiyaan de kole wax wax dee dad iyo xoola waa meel wax loo tix raaco iyo meelaa dee wax meelay kasoo jeedaan aanay- aan aan la garanayn amaba de loo- ama loo qanciyaba de iibsana cidda iibsanayso la yidhaha waa hal- halkaasay ka yimaadaan in noocaasi hahe dee tusaale ahaan imika dee markaad tiraado cisaamaha wax laga keenay haddii lahar ka noqdo dee ma garanaysaa dee eh, gobolada dhexe iyo dee waa waa la sheegi jiray caabud aaq iyo halkaa riyada dheer ayaa dee ka iman jiray mogta berigi seeladii barco berigi marka eh, waxaa la yidhi dee soo sheeg baa soo caddee riyahanay meesha ay asal ahaan ku aruuraan soo cadda ha kadib waxay ku noqotay dadkii ay ka iibsatay tiri ama ii soo cadeeyay riyahan dee orgidii dhashay ama lacagteedii ii soo celiya haddii la diiwaan gelin waaye dee shan riyaal adigu ma orgidii eh, ku orgootay riyihii dhalay dee saasa loo helayaa In- waa gaagta cabdi xaafid marka waatan raadinaysaa dheneedii bay san u raadinaysaa ma siiyeeno de dabcan tiraaca si tala ma- ma- way ma ay siinin Haye.
oo dee iyaga laftooda laga yaaba inaan garanaynin laakiin waxaa dhacday inay dee isku waasheen oo gabadhu xitaa qoladan meesha ay xoolaha ku dhaqdo xeradooda ay dhowr jeer gashay oo dee dhulkan dee xero markay xidhan tahay dee inaad iska dhex gasho dee lama ogola Qof haddii aan- haddaan dee qofku dee meel wadiiqa dee da- shacabku dee mari kara aanay lahayn xataa booliiska loogu yeeray oo saddex jeer ay ninkii madaxii booliiska ee deegaanka ay degan yihiin uu yimi oo uu dee dhex gala oo dacwad baa rinta gaadhay markaa markii dambe dee iyaduna ay dalb ay ay door biday cabdixakiin inay dacwoto si lacagteedii loogu celiyo aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayey bal inta aynaan xubinta hal abuurka u gudbin aynu wada dhegaysanno codka fanaanada xariye makhaliif magool asalkaba hurdada aniga oo ku araguma unsada isdaarankaga asalkaba hurdada aniga oo ku araguma unsada isdaarankaga ku ololayaa imaansa adna igu silo arrinkayla qabo Thank أدنى يغسلوا الخيل قبل أوديكم نقضي ما أنسى أبناء يغسلوا أبنتي لغوا
aan aynu intaasi kaga soo nimaadno heestaasi ay codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada xaliimo khaliif magool isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheen amiin samadoon kaasoo uu kaga warramayey waayihiisa fanka dee dugsi baad furtay muddo dhexdii ahayd aqoonta iyo weliba waayaha iyo maxaan ku idhaahdaa wuxuu yahay lagu baranaya jacaylku ha ana markaan arkay waxaan sini ma iska diiwaan gelisaa waxaan filayaa waxaan filayaa weli in ardaydii la qaadanaya aanu xidhmin dee horta waxa weeyaan iskuulkaasi horta waa iskuul mar baan horta jirin iskuul talo ma furtaa in adeer jacaylka lagu barto oo ma ka shaqaalaysiisaa macallimiin howna mooyaane ka mid kale koolanay marka howlna maxay kaga duwan tahay waxa kale ma maxaad u dooratay dee howna waxaan jirin malaha waa biriisaad soomaaliya ah
marka dabacsanaan baad u dooratay iyo naxariis miya
Eg, ha ha marka macallimiin yaryaroo howna kooranaysa oo kusoo dhaweynaysa dugsi meel yaroo caradu ka mamnuuc tahay farxadoo keliyin la ogol yahay iskuul horta nidaamkaas oo kalaa mar bankima samaysaa dee macallimiintii baan weli raadinayaa haye Cab- cabdixakiim adno waxaan adno inaad adno inaad maamulo weyn ka noqonaysaan u malaynayaa horta arday ardaynima ardaynima ka bilaabi doonaa heesta heesta erayadeeda haddaad soo qabto dabcan hadda heestu may ku koobantaan filaya waxaad tidhi dugsiga barashada jacaylka dersiga lagu dhigo xaqdhowrka adaa daraa leeyi maray adaa dara lay baray ha haddaba si wada waxaad tidhi dalxiis waxaa iigu filan haye dalxiis waxaa iigu filan qiimada araggaaga wacan ya salaam ya salaam haddaan dada uurka hoose afkaan magacaaga deynin ibnaha adigaa xukuma adaa degelada qalbiga markaa waxay ahayd heesta la joog qaadi jirtay Een, laxanka iyo muusigaba waxaa lahaa maftuuxa eeg heesaan waqti hore sameeyey bay ahayd Een, marka laakiin de iyadu heesaha caadiga aynu qorno unbay ka mid ahayde laakiin wax mataqaanaa istrio ay leedahay ma jirto Mhm.
anuunba anuunba anuunba shiri talow dugsiga waa loo baahan yahay malehe Mhm.
ma furtaa markaasaan jiri talow haddana ma waxaad ka furtaa gibil sacir gaabo haye haye haye labada deegaan maxaad u dooratay kolley adu meel wada cagaara laga furtay horta waa halka ugu cagaar badan Ah, marka meel cagaara baad eeganaysa maayo ree ree ree kolley dadkiina dhegeysan doona qaar badan oo ree cirgaabooyin ku jiraan walayn asxaab horta waxaan rimo fara badan oo ree cirgaaboon asxaab nayo dabadeedna dabadeedna waxay dhahdaa waa nin oo cirgaabana wad soo arag haye haye adigoo cirgaabo soo arkay baad gebil ku sheegtaa gobolkii cagaarnaa meerad yara xishoone haye haye markaasaan idhi waa nin oo dee cirgaabo cagaaroo keliya kuma soo arage lo fara badanna waan ku soo arkay idinkuwa looda ugu badan baad dhaqataan magaciina dhaqan raaciseen haye greenka ugu badanana cirgaabu ku yaalaa anaguna magacii baan qaadanay dee waa brasi maxaa leeyihi haye haye
oo waa la kala joogaa ha
haddaan daba uurka hoose afkaan magacaaga daynay dibnaha adiga xukuma adaa degalada qalbiga sidii sawirkii dul sudan oo haddaan daba uurka hoose afkaan magacaaga daynay dibnaha adiga xukuma adaa degalada qalbiga sidii sawirkii dul sudan dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhigo xaqdhowrka adaa dar alle ibaray ibaray dar alle ibaray dalxiis waxaa iigu filan qimada araga gawacan dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhigo xaqdhowrka adaa dar alle ibaray ibaray dar alle ibaray dalxiis waxaa iigu filan qiimada aragaaga waxaan indhaha wax ku daawadayo waxaad ii tahay dugso siday qoraxduba dayaxa kahiya ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka kahiya ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka indhaha wax ku daawadayo waxaad ii tahay dugso siday qoraxduba dayaxa kahiyo ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka kahiyo ugu deeqda nuurka adaa ku dawaar samaanka
wagaag ed amiinsamadoon heesta munahadaad soo qaato heestaasi saa qiyaasaya waa waa si bilowgii ugu horreeyay caanbaxayaad samaysay baan filaya ha horta muna waxay ahayd hees saamaynteeda leh haye markaan qorayna isma lahayn horta saamayn kale bay yeelan doontaa haye mararka qaar suugaantu waxaad garanaysaa madaha samada laga wadaayo heesoo aad waqti badan gelisay oo tacab fara badan kaaga baxay baa laga yaabaa in bulshada horgaari waayaan heeso kale oo heesaha caadiga dee layska qoro ka midana waxaa laga yaabaa in samadaa gasho aad iyo aad horta mar walba dee mar kastood adigu wax qorto dee falcelinta adigu marhiga bulshadaale oo qofba waxa laga yaaba inay kaalmo buuxiso aad iyo aad horta muna waxay ka hadlaysay nin dhalinyaro ah oo jooga qurbaha gabadhiisina ay kala noqdo inan markaa oo inan markaa xiriir ka dhexeeyo inantaa waqti badan ay wada socdeen xaalado fara badan ay isla soo mareen oo inantaasi ay iminka xaalado fara badan kala dabaalatay kala soo isna yurub buu joogay ila maraykan buu joogtay laba qaaradood ay kala joogaan in dad iyaga u yaro dhadhawaayey yaro kala geeyaan oo ay damceen laakiin ay ka gudbeen Mhm.
deedna markii dambe ee hawshoodu isku soo dhadhawaatay ayuu ila soo xidhiiday inanku xiguuriyaan intuuna adigoo dhan iga sheekeeyey ayuu wani ilaahay intiisa tahaye intaan maanta odhan lahaada buu yidhi mar haddaan anigu wax barin karay inantaa aan jecelahay inaan idhi wax kale waan ugu abaalgudan garan waayey ii sugaameba ku yiri waxaa ii suugaamay oo intaan odhan lahaa isad xaggayga istaagtooyeyda markaasigii baan ereyadii ku qoray sidiibuu guulaysiinba ku qaaday nabiil bilana ku laxmiyey sidii heesta ku soo baxday dee waatii soomaali maxamuud oo dhan gaadhay dee ilaa imikadaasi saamaynteedii daba socotaa oo mararka qaar waxaa lagu odhan jiray dee suuqii iga soo xidhxidha cabdixakiin oo ah haye elenin dhalinyaraha baan ahay inan baan isbaranayna markaasan iskala hadlayaa haye markaasay ku odhanayaa sood- soodiga lahaa nafteedi nafteydii haa sidilaa naftiga nafteedii walaa waa munimeeda miyaad kaa tagteen munidee walaa ee gabadhaadi gabadhaad meesta u samaysay aa walaal anigu uma samayn Dee halkaasadaa dareen sii daraysaa mo suuqiyga soo xixidha sharaxaad kalaad ka gelaysa halkaas aad iyo aad mayana waa haddaba way ku maqlayaan baan filaya ninkaa laga warhayaan leenahay heestaasi meel kale meel kale ku socotaan leenahay
wuu iska wuu iska joogaa wuu iska joogaa Ah, exactly.
muunahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka dashii nabi yuusufe markaan ku helaa nasto karaystani taaqabe muunahay nolosheedii nafteeda nafteedii inuda habeerkiyo jirhka dhashii nabi yuusufe markaan ku helaa nasto karaystani taaqade niyadiya qalbigii bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo bah waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshaydaho noloshaydaho niyadiya qalbigii bukaade adigu soo noolayasayo noolayasayo waxa waxa dumar facaya nabadiinaanile waxa noloshayda aho ho noloshayda aho waxa ifaashaqu hanuuro hanaaf sidii dhallaanka ha ifaashaqu hanuuro hanaaf sidii dhallaanka waxa ifaashaqu hanuuro hanaaf sidii dhallaanka ha ifaashaqu hanuuro hanaaf sidii dhallaanka
guud ahaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
muunahay nolosheedii ina qeyroobii da'ahay ilaanteed laba nasta hadday nala leeyahay cadceeduna leeyahay nuurkii dunida ifyay muunahay nolosheedii ina qeyroobii da'ahay ilaanteed laba nasta haddayna leeyahay cadceeduna leeyahay nuurkii dunida ifyay naf baa u tahay naftayda na afowda hadday marweydo nasiibkii ka bada xiiska noole furaha noloshayda ahoo oo noloshayda ahoo naf baa u tahay naftayda afowde hadday marweydo
intaasna dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwa